ilaahay u naxariistay cabdulqaadir maxamed mursal waxa uu ahaa saxafi rugcada ah islamarkaana ilaahay uu ku manaystay aqoon iyo xirfad uu ku dadaalay inuu u gudbiyo dayarta iyo cid walba oo xiiseynaysa hawsha warbaahinta sida uu faahfaahinayo madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow oo ay marxuumka saaxiibo dhow ahaayeen innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun xuseenow waxaa maanta geeriyooday abwaan iyo waalid ay saxaafadda soomaalidu lahayd oo abaabin iyo wax badan usoo taray dhallinyarada haatan soo koraysa ee ku maskax furtay ama ku caqli furtay wakhtigii cabdulqaadir maxamed mursal insha allah taariikhda ayaa xusi doonta waxa uu ustaad cabdulqaadir maxamed mursal saxaafadda soomaalida usoo taray aniga markaanu isbarannay ustaad cabdulqaadir maxamed mursal waxay ahayd bilowgii toddobaatameeyadii markaas oo anu aan radio muqdisho ugu tegay isagoo bilo iga sii horreeyey wuxuu ahaa qof ilaahay siiye caqliyad ballaaran oo xeel dheer oo maskaxdiisu ay dhinac walba u fureen dhinaca saxaafadana meelo badan ka galay waaga aan isbarannay dhinaca saxaafadda wuxuu ga jiray farsamayaqaan idaacadda oo barnaamijyo tayala soo saaro oo idaacadda dadka wax akhriya ay inta badan ku tiirsanaan jireen uguna tegi jireen inuu la farsameeyo la habeeyo la qorxiyo waxa ay markaasi ka fikirayaan oo isagu uu afkaarinta ku darsado barnaamij qof soo sameeyey uu ka dhigi jiray wax aan hore loo arag markii dambe waxa uu u xuubsiibtay inuu isaga laftiisa wariye noqdo oo weliba wariyanimo kuma ekaanine uu noqdo caqliyadii ka dambeysay barnaamijyo waaweyn oo radio muqdisho ka baxa oo lagu soo hirto oo ay ka mid yihiin kuwa musalsalla ah oo dadku ay maalintii ay u dhaga taagaan sida barnaamijka dadka ay wada xasuustaan intii nool ee taqaana odol iyo hooyadii oo kale iyo barnaamijyo kale oo aada u waaweyn oo dadku ay uga dambeeyeen cabdulqaadir waxa uu ahaa nin caqliyadaasi saxaafadda wax badan kusoo kordhiyey oo afkaar badan ka qoray oo qoraaladiisii iyo tababaraduu baxshayna ay ilaa iyo maanta dhallinyaradii isaga ka dhaxashay ay ugu baxsheen ustaad cabdulqaadir waxaa intaa i raacoon ku dari lahaa xidigta oktoobar ayuu isiyadana uu kusoo saari jiray sawir gacmeedyadii ugu horreeyey malaha hadee waaba ninkii ugu horreeyey oo sawir gacmeed wax ku ishaara oo wax ku sameeya wixii aanu oran jirnay xidigta oktoobar xagga hoose looga qori jiray toddobaatameeyadii oo afkaartiisa wixii uu idaacadda iyo barnaamijyada uga soo haray uu halkaa uu ka muujin jiray khabiir wuxuu ahaa barnaamijyo badan soo saaray oo dhallinyarada maantana ay weligood ku xasunaan doonaan qoraaladiisii isaga ka haray shakhsiyan dhinaca kale aniga saaxiib gaar ayaanu ahayn sanooyinkii u dambeeyey oo minneabolis uu joogay waxay ahayd maraan tegin ma jirin oo aanan isaga aanan wada joogin marka ay ugu yar tahay saacadaha aan joogo haddaan joogo saddex maalmood maalin ama maalinay bar ama laba maalmood haddaanan saddexda beriba isla joogin waan wada joognay sheekooyinkaasi na soo dhex maray iyo waayo aragnimadii idaacadda ayaanu ka sheekaysan jirnay wuxuuna ahaa ninaad sheekadiisa ka daaleyn aanad ka xanaaqayn aanad ka damqanayn oo taariikhda islaamiga ee ilaahay siiye ee markii dambe uuso uu sida weyn u bartayna kaaga sheekeynaya oo aadan mar walba intaad ag fadhido aadan ka xiiso dhacaynin allah u naxariisto cabdulqaadir maxamed mursal halkana waxaan uga dirayaa qoysaskiisii iyo caruurtiisii inaan ilaahay aan uga barino samir imaan in iyaga ilaahay ka siiyo isagana uu janada fardowsa ilaahay geeyo sheekh axmed taajir oo ah imaamka masjidka ummatul islaam oo ka mid ah dadkii ka warhayay xanuunka cabdulqaadir maxamed mursal ayaa ka waramaya muddadii uu isbitaalka ku jiray iyo doorkii uu ku dhex lahaa bulshada cabdulqaadir maxamed mursal waxaa leenahay allah u naxariisto ehelkiiyo qaraabadii iyo ummadda soomaaliyeed oo dhana sabir buuxa allah ka siiyo cabdulqaadir markuu geeriyooday xaqiiqatan wayna gelgeshay qof wuxuu ahaa dib bulshada meeshuu jooga ka muuqda qof wuxuu ahaa raad iyo saameyn ku yeeshay ummadda soomaaliyeed cabdulqaadir intaan kolle isla qiimnay ama geeska africa ha joogo ama halkanbaba maraykan iyo qurbaha nala joogo nin wuxuu ahaa uun sida qof kastaba uu ku yaqaano shaksi wuxuu ahaa farfaran shaksi wuxuu ahaa mutawaadica shaksi wuxuu ahaa soomaalinimadu ay ku weyn tahay shaksi wuxuu ahaa xaqiiqatan ka fikira danta guud ee ummadda soomaaliyeed ayuu ka fikeri jiray taasaa kala weynaa wax kasta oo ay soomaalida qaarkood ka fikiraan qofka marka noocaas u ahaa oo soomaali meel kastay joogaan iyo meel kasta oo yimaadaba jacayl iyo maxaba loo hayo ayuu ahaa cabdulqaadir maxamed mursal wuxuu u geeriyooda saan maqali ama la soconno wabahan ama aafadan adduunyada haysataa ayuu cabdilqaadir maxamed mursal u geeriyooday xanuunkan kale coronavirus ama covid nineteen loo yaqaano xanuunkaasoon markii dambena isu bedelay inay neeftu qabato saa darteed bu isbitaalka muddo laba bilood ku dhow ku jira corona ku jiray isbitaalkaanan joognay maadaama oo isbitaalka uu muddo laba bilood ka badan uu ku jiray maalmihii dambeba xaaladiisa way kasoo dayrinhayeen markii neefta ayaa usii darnayd oo boqolkiiba konton mashiin buu ku neefsanhayay laakiin jirkiisa hoos buu usii dhacay maalmihii dambe sidaas dhakhaatiirtu noo sheegeen meesha ku jirana de looma geli karin oo inun kaamaradaasuun video wax in laga daawada mahan looma geli karin maanta oo octoobar kaodeeda in la xabaalo waxaa loo balansan yahay saacadda minnesota labada duhurnimo ama sideeda duhurnimo si u yaqaano soomaalia markii la gaaro in xilliga la duugo oo xabaalaha la geeyo sidaasaan loo balansan yahay maanta sidoo kale cabdiraxmaan sheekh mursal oo ka mid ahaa shaqaalihii hore ee raadiyo muqdisho islamarkaana ay saaxiib iyo derisba ahaayeen marxuumka ayaa ka waramaya khibraddii uu lahaa cabdiqaadir waqti aada u dheer baan isdhaqiinay redio muqdisho anigu toddobaatan iyo lixdii baan ku biiray markaan tegay anigu isagoo shaqaynaya markaas saddex ilaa afar sana hore aniga intaana bilaabin ka hor ayaan ugu tegay marka farsamo yaqaanimuu ku bilaabay shaqada shaqadaysa radioga keliya kuma ekeen waxa uu ku garab waday farshaxanka iyo wuxuu aada ugu wanaagsanaa sawirada marka kaartuun buu joornaalka xidigta oktoobar ku qori jiray oo runtii asana aada loo jeclaa kadib dhowr sano markuu farsamo yaqaan ku shaqeeyey waxa uu noqday dhalinyaradii loo qaaday midooda sofiyetia dalkii la oran jiray hadda ruushka la yidhaahdo si injineerinka injineernimada idaacadaha loo soo baro isagoo waxbarashadii aan dhammaysan ayaa waxaa dib loogu soo ceshay waddanka kadib markii calaaqaadkii soomaaliya iyo midooda sofiyeeti uu xumaaday dagaalkii toddobiyo toddobaatankii markii uu dhacay kadib cabdiqaadir maxamed mursal marka wuxuu kusoo wareegay qeybta wararka iyo barnaamijyada anigu waddanka waxaan ka dhoofay isagoo isku duwaha radio muqdisho ah muddo aada u dheer baan kala maqnayn shan ilaa lix sano ka hor ayuu minnesota maraykanka yimid nasiib wanaag dib baan isu helnay weliba deris baan noqonnay aada baan iskaga warqabnay waxa uu aada weliba lugaha ula jiray arrimaha idaacada dadkii hore u shaqayn jiray iyo kuwii cusbaa intaba xiriir buu la lahaa aniga oo dad badan aanu kala lunay buu isu kaayo keenay oo uu shiro dhoora noo qabtay hadda waktiga xaadirkaa wuxuu barnaamijyo u diri jiray radio ergo oo uu weliba faraha kalema uusan bixin waa uu ku dhex jiray aada baan iskaga warqabnay nin aada u macaan oo saaxiib fiican ayuu ahaa dadka xiriir buu la wada lahaa kuwa soomaaliya jooga kuwa dibadaha jooga ninba meeshuu jooga kula xiriiri jiray aada buu saaxiibadii radioga weliba u tixgelin jiray qofkii xanuunsada qofkii dhinta isaga ayaa ka warqabay oo nala socodsiin jiray ilaahay ha u naxariistay cabdiqaadir xanuunka waxaa ku dhacay coronavirus maalmo markuu hayay ilaa toddobaad ayuu ka fiicnaaday isagoo gaari wata ayuu xaafadda igu yimid wuxuu yidhi dibadda iisoo istaag ma rabo inaan maaragta cudurka ku qaadsiiyo dibadda ayaan ugu baxay waan sheekaysanay weliba waan la kaftamay oo sidan caadi buu ahaa nin yani aada u fiicnaaday buu iska igu ekaa xanuunkii baa kusoo labakacleeyey isbedelkaa loola cararay muddo bil iyo bar ah isbetelkaa lagu hayay oo weliba ma uusan miir qabin oo bil iyo bar kadib ayaa ilaahay oofsaday intii uu ka dhintay iyo asxaabtii faraha badneed ee meel walba dunida ku nooleed tacsiy ayaan u dirayaa dhammaanteennana samir yiimana la naga siiyo wariyaha v o eda minnesota maxamuud mascad ayaa isaguna tilmaamay in muddadii koobnayd ee uu marxuumka ku noolaa gobolkaasi uu raad kaga tegay bulshada soomaalida inaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun ilaahi subxaana wa tacaala jannadii firdowsahda ka waraabiyo ee walaalkan cabdulqaadir maxamed mursal ee wanaaggii iyo waxqabadkii faraha badnaa uu lahaa waxaan halkan kusoo koobi karo ma ahan waxaan filayaa akhyaartii iga horreysay in ay si wanaagsan uga hadleen anigu cabdulqaadir waxaan garanayaa muddo ka badan haatan siddeed iyo labaatan sano waxa uu ka mid ahaa khaasatan aniga shakhsiyan dadkii soo gacan qabtay weliba xirfaddan ee warbaahinta igu soo gacan siiyey la-aantiina aanay meesha maanta aan ka gaaray aanan ka gaari lahayn marka si gaara waxaan odhan karaa marna saaxiib baanu ahayn marna aabbe oo kale ayuu ahaa sidoo kale cabdulqaadir dee wanaag fara badan ayuu ummadda soomaaliyeed uga tegey oo magiciisa ma ahan miday iloobi doonto ee ummadda soomaaliyeed dhalinyaro fara badan oo sideyda oo kalea xilliyadii adkaa weliba dagaalada ayuu soo gacan qabtay soo tababaray waxaanu ahaa nin mar walba ee caruurta dhallinyarada waayeelka cid walba ee ula macaamila si wanaagsan ahludiina saqi ah naxariis badan soo jiidasho leh dadkaan iskala weynayn aqoonta iyo magaca iyo sumcadda uu gaaray ma aanay ka dhigin qof iskibriya ama dadka ka weyn marka waxa uu ahaa nin mar walba qalbi furan ilaahay ku xiran soo dhoweyn leh ummadduna ay u siman tahay wadani ah ilahi subxana wa tacaala waxaan uga baryaa inuu jannadii ka waraabiyo ehelkiisa qaraabadiisa qoyskiisa iyo annagana uu samir iyo imaan naga siiyo dhallinyaradii uu ku soo dhoweeyey hawsha warbaahinta kuna dhiirigeliyey waxaa ka mid ahayd caashe ibraahim aadan cashacuud oo ka tirsan laantan af soomaaliga ee v o a marka ugu horreysa waxaan leeyahay inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun mursal wuxuu ahaa qofkii ii qoray warqaddii aan ku hor fadhiistay microfon markii aan kusoo biirayay xirfaddan saxaafadda sanadkii kun iyo sagaal boqol labayo sagaashankii mar kale waxaan isku soo noqonnay cabdulqaadir maxamed mursal sanadkii laba kun xilligaasoo aan ka wada shaqaynaynay hay-adda qaramada midoobay ee unesco gaar ahaan mashruuc la dhihi jiray nabadda iyo horumarinta dadka soomaalidana ay u yaqaaneen geedka nabadda mashruucaas oo uu ka ahaa qoraayaashii qori jiray sheekadii geedka nabadda ee si weyn loo dhegeysan jiray mar kale haddana nasiib wanaag mursal inaan si toos u wada shaqeyna haddana dhacday sanadkii laba kun iyo shantii ilaa iyo sanadkii laba kun iyo toddobadii xilligaas oo haddana aan ka wada shaqeynaynay hay-adda qaramada midoobay gaar ahaan irin markii aan kasoo tegayana shaqadaasi oo aan dalkan mareykanka usoo guurayay sanadkii laba kun iyo toddobadii wuxuu ahaa dadkii sida weyn iisoo sagootiyey waxaa xusid mudan laba maalin oo keliya ka hor inta uusan xanuunsan bishii agost waxaan muddo saacad iyo dheeri ah ku wada hadlayna telefoonka oo mar alle markaan isqabanno wuxuu ahaa nin si weyn u sheekeeya waxyaabo badan kaaga sheekeynaya waaye araga oo sheekadiisa aan laga daalin xiisaheeda oo marba dhinac taabanaya marka wuxuu ahaa nin aad iyo aad iigu weyn intaanan si toos oo wada shaqeyna wuxuu ahaa mursal allahu naxariistay nin aan aad taariikhdiisa ula socday nin qoraa ah xigmad badan marka aan soo koobo allahu naxariisto cabdulqaadir maxamed mursal waa nin weyn oo ka baxay ummadda soomaaliyeed waxaan ilaahay uga baryaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo dhammaan qoyskii qaraabadii iyo intii uu ka baxay iyo saxafiyiinta soomaaliyeedna uu samriya imaan ka siiyo siyaad saciid saalax oo ka mid ah saxafiyiinta dhallinyarada ee gobolka minnesota ayaa isaguna ka waramaya sidii uu cabdulqaadir maxamed mursal u taageeri jiray dhallinyarada waxaa xalay geeriyooday ama godgalay tiir ka mid ah saxaafadda soomaaliyeed cabduqaadir maxamed mursal magac ahaan waxaan bartay anigoo caruura weligayse ma arag qiyaastii lix ilaa toddoba sano ka hor magaca mursal waxa aan ku maqlay kuna jeclaystay xusuustayda anigoo da-ya riwaayad raadiyaha ka bixi jirtay oo la oran jiray olol iyo hooyadii oo daqiiqadaha ay ka socoto idaacadda magaalada muqdisho ay socodka baabuurta iyo dadkuba uu istaagi jiray si ay u dhegaystaan waayo haddii uu mar dhaafo in qofka uu qof kale uga sheekeeyo ma ogiye dib uma uu soo ceshan karin markii uu minnesoto yimid allah u naxariistay cabduqaadir wuxuu ahaa qof saxaafiyiinta gobolka talo iyo aqoon ku biiriya waxa uu ahaa qof farxaana oo aad iyo aad u farxad badan oo aan cid kasta oo hadda cabduqaadir xusuusata aysan iloobeynin inaysan marnaba arag ama ay adag tahay inuu qofku arko cabduqaadir oo xanaaqsan waxa uu ahaa soomaali qiimo badan oo karaameeya dadka bini-aadanka da kasta iyo qof kasta uu yahayba waxaan leeyahay waa tiir ka baxay mar labaad dadka soomaaliyeed iyo saxaafadda soomaaliyeed allaha u naxariisto bahda saxaafadda iyo qoyskiisiina samir iyo iimaan allaha ka siiyo cabdiqaadir maxamed mursal oo ka mid ah saxafiyiinta v o a oo ay marxuumka isku magac ahaayeen ayaa ka waramaya raadkii uu marxuumku ku lahaa noloshiisa iyo sidii loogu magacdaray marka hore waxaan u tacsiyeynayaa ehelkii iyo qoyskii uu ka geeriyooday ee samigay allah u naxariistee cabdulqaadir maxamed mursal oo saddexda magac oo keliya aynan wadaagin balse sidoo kalena aan wadaagno xirfadda saxaafadda oo wuxuu ahaa wariir rugcadaa ah oo ka mid ahaa kuwii ugu howlkarsanaa ee soo mara raadiyo muqdisho aniga cabdulqaadir maxamed mursal ah ee waxaan dhashay cabdulqaadir oo ka shaqaynaya raadiyo muqdisho kana mid ahaa wariyaashii ugu firfircoonaa ee meel walba oo soomaaliya ka midana laga dhagaysan jiray oo gurigeennana uu ka mid ahaa meelaha laga dhagaysto sidaas daraaddeed markii aan dhashay aniga maadaama magaca aabbahay uu yahay maxamed mursal cabdulqaadir ayaa sidaasi la iigu bixiyey markii aan yaraana hooyaday waxay igu dhihi jirtay waxaa tahay cabdulqaadir maxamed mursal oo yar marka markii aan soo weynaadana waxaan ku biiray dabcan saxaafaddii oo xirfaddii ayaan haddana kula soo midoobay marka shaqadii iyo magaciiba waan wadaagnay oo waan ka midaysneen tusaalena wuu ii ahaa run ahaantii talooyinna wuu isiin jiray aniga markii ugu horreysay oo aan si kafool kafool ah ola kulmo waxay ahayd sanadkii laba kun iyo afariyo tobankii oo aan ku kulannay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota oo uu hadda ku geeriyooday oo qoyskiisana ay degan yihiin waxaa lagu xusuustaa sheekadii olol iyo hooyadii oo ahayd waxyaabihii uu caanka ku ahaa oo dabcan ehelkaygana ay ku barteen ee cabdulqaadir lana dhihi karaba waa sababta aniga magacaasi la iigu bixiyey ee cabdulqaadir ah maadaama aabbahay uu ahaa maxamed mursal marka sheekadii olol iyo hooyadii iyo isagoo cabdulqaadir maxamed mursal ahaa iyo anigoo cabdulqaadir la ii bixiyey ayaa isku soo aaday waayahaasi marka mar kale waxaan leeyahay allah u naxariisto cabdulqaadir maxamed mursal oo ka mid ahaa madaxda raadiyo muqdisho ayaa si gaar ah u danayn jiray arrimaha diinta isaga oo ku dadaalay in uu barnaamijyo diini ah ku daro barnaamijyada ka baxa warbaahinta soomaalida sida uu faahfaahinayo yaasiin ciise wardheere oo ay muddo badan soo wada shaqeeyeen inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto istaad cabdulqaadir maxamed mursal oo ka mid ahaa wariyaasha ugu caansan wariyaashii redio muqdisho aan kula kulmay sanadihii sideetameeyadii isagoo markaasi ahaa madaxa redio muqdisho barnaamijyada sida gaarka uu idaacadda ugu kordhiyna waxaa ka mid ahaa barnaamijkii dalmar barnaamijka tafsiirka qur-aanka kariimka ah oo laba goor uu ku qoray iyo barnaamijyo kale oo taxanaa ay ka mid ahayd sheekadii la magac baxday olol iyo hooyadii oo ahayd sheeke aada u soo jiidatay warbaahinta iyo guud ahaanba dadka dhagaysta reeriya muqdisho waxaana ka qayb galay wariyaashii iyo fanaaniintii dadka soomaaliyeed isagoo markii dambena buu ka dhigay filimna u bedelay waxaan aada isugu badnayn ilaa iyo labadii kun idaacadda ikhra markaynu wada aasaasaynay aniga iyo allah u naxariistee teera oo insha allah u naxariisto dhintay iyo weliba khadiijo madow iyo groub annagoo ah waxaana si gaara uu mar walba nooga caawin jiray habka soo saarista barnaamijyada waxa uu abuuray barnaamijyada diiniga ah ee tafsiirka qur-aanku ka mid yahay barnaamijka mawduuca jimcaha iyo barnaamijyo kale oo xiiso badan maanan kala hari jirin habeen iyo maalin waa wada soconay isku xaafadna waanu ku noolayn islii waxa uu ahaa macalin weyn waxaanu aada u xiriirin jiray dhallinyarada dambe ee warbaahinta kusoo biiraysa in ka badan labaatan warbaahinood oo maxalli ah oo ay ka mid yihiin idaacadda star idaacadda lorija frontier salaama iqra iyo qaybo kale oo kulligood uu macalimiin ka ahaa markii dambena qaramada midoobey idaacadda ay leedahay leedan ergo ayuu ka noqday tafaftire isagoo markaasi tababaro badanna ka bixinayay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa saxafiyiinta magaca ku leh bulshada soomaaliyeed ee ay marxuumka soo wada shaqeeyeen ayaa dhammaantood ka marakacay inuu ahaa qof aada u wanaagsan islamarkaana wax badan kusoo kordhiyay warbaahinta sida uu faahfaahinayo weriye maxamed axmed cagmadhige oo ku sugan london waxaan tacsi u dirayaa guud guud ahaan bulshada soomaaliyeed si gaara qoyskii uu ka geeriyooday marxuum cabdulqaadir maxamed mursal oo ka tirsanaa bahdii warfaafinta soomaaliyeed waxaan leeyahay allaha awoodda leh waxaynu uga baryaynaa inuu jannatu fardowse ka waraabiyo kitaabkiisa gacanta midigta ka siiyo qabrigana u waasiciyo cabdulqaadir maxamed mursal waxa uu ka mid ahaa tiirarka wasaaraddii warfaafinta ee soomaaliya ama ha noqoto farsamo ama ha noqoto weriyanimo ama ha noqoto inuu madaxdii warfaafinta noqday iyo intii ka dambeysay oo aada uga shaqeeyey warbaahinta iyo isu keenidda bulshada macallin ayuu ahaa marka la fiiriyo nin aada wax u abaabulo fikirkiisuna dheeraa maasha alleh intii dambe wuxuu ku noolaa maraykanka oo aanuu ka daalin ama aanu ka caajisin oo aan wax badan la xiriiray wax badanna aan sheekaysanay walaalkeen cabdulqaadir maxamed mursal samir iyo iimaan allah naga siiyo jannatu firdowsana allah ka waraabiyo aamiin ibraahim xasan daanduray oo ka mid ah saxafiyiinta v o a oo ay marxuumka soo wada shaqeeyeen ayaa isaguna tilmaamay kaalinta uu cabdulqaadir maxamed mursal uu ku lahaa saxaafadda soomaalida cabdulqaadir maxamed mursal barnaamijkuu samayn jiray raadiya ha ka bixi jiray barnaamijkii dalmara ka mid ahaa waxaa kale uu ahaa nin qoraa ah oo qora sheekooyinka waxa uu sameeyey xataa sheeko musalsala oo radio bosho laga sii dayn jiray oo aada u caan baxday oo la dhihi jiray olol iyo hooyadiis sheekadaasoo ay ku jireen dad badan oo ka shaqeynaya raadiyaha cagmadhigaa ka mid ahaa axmed shaar oo hoblada waaberi ahaa ayaa ka arba ahaa ama xidig ahaa waxaana jeclahay gabadhii markaas iyadana la jilaysay axmed shaar oo xidigada ka ahayd inay tahay hadda hooyo ku nool ahaayo naadiya cali cilmi anigana oday ayaan ka ahaa riwaayadaas nin farshaxanista u ahaa kalsoono ayuu samayn jiray oo maaragtay lagu daabici jiray xidigta october waxaan ka xasuustaa mar waxaa jirtay korontada la tashiili jiray magaalada muqdisho oo magaalada marba gacad u fidaysay oo marba korontada qayb laga dami jiray magaalada marka waxa uu sawiray qof dumara oo dhar ku waranaysa xarkihii baalayaashii korontada oo qofna leeyahay hoos taagan eedu korontada ay ku qabanin iyadana ay leedahay koronto dad qabato goorma u dambeysay marka nin wuxuu ahaa aada maaragtay u dabeecad fiican saaxiib ah kaftan iyo sheeko badan weliba waxaa aniga iisii dheereed waxaan ku wada noolayn xaafadda madiina ilaahay u naxariistay cabdulqaadir maxamed mursal sidaa ay isku raaceen dadka aqoonta u leh waxa uu ahaa qof wanaagsan oo jecel in uu gacan qabto cid walba oo uu caawin karo